ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha dowladda ku-meelgaarka ee soomaaliya xuseen maxamed caydiid oo maanta ka hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in xadka la baabi'in doono dadka soomaalida iyo etoobiyankuna ay hal baasaboor wada qaadan doonaan xuduud laba kun oo kilomitr ayaan isla leenahay xuduuddaas inaan baabi'inaan rabna xataa hayl walaalaan nahay wax noo dhexeeya ma jirto hal baasaboor hal maxaa la yidhahdaa ciidan security iyo hal maxaa la yidhahdaa dhaqaale inaan suusana rabno yurub way suusatay iyagoo labaatan lix wadana oo dagaalkii koowaad dagaalamay dagaalkii labaad dagaalamay haddana france iyo germany adduunka aan iska nimcamaraya walaalihiin ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ee soomaaliya islamarkaana ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda ku-meelgaarka xuseen maxamed ciidiid ayaa waxa uu sheegay inay doonayaan in la baabi'iyo xuduudda soomaaliya etoobiya u dhexaysa islamarkaasna la mideeyo labada dal waxuu hadalkaasi ka jeediyey maanta xuseen ciidiid magaalada muqdisho waa kan axmed edaawaqaca oo warkan muqdisho ka soo diray kulankani waxa uu ka dhacay silla soomaaliya oo ah xaruntii hore ee madaxtooyada soomaaliya isagoo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha gudaha halkaasi kula hadlay oday dhaqameedyo ka socda qaar ka mid a beelaha soomaalida ujeedada kulankaasi ayaa ahayd sidii ay hogaamiyaasha dhaqanku ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska dalka soomaaliya iyo xasilinta dalka gaar ahaana caasimada injineer xuseen maxamed faarax aydiid wasiirka arrimaha guduhu waxa uu ku dhiirigeliyey hogaamiyaasha dhaqanka inay doorkooda ka qaataan xaaladda soomaaliya isagoo intaasi raaciyey inay dowladda etoobiya ay joogaan laba milyan oo qaxooti ah oo islamarkaasna ra-iisul wasaaraha etoobiya milla sanaawi uu soomaalida ku leeyahay abaal maguraan ah waxa uu yidhi waxaa abaalkaasi qiri doona dhallaanka soomaaliya isagoo intaasi raaciyey inay webiyada jubba iyo shabeelle ay ka yimaadaan etoobiya ayna leeyihiin xuduud dheer labada dal aydiid waxa uu sheegay inay xuduuddaasi tahay laba kun oo kilomitr islamarkaasna ay tiri doonaan maruu sii hadlayana waxa uu yidhi laba milyan qaxootigiina boqolkiis lixdan etoobiya jooga baasaboorka etoobiya qaataan guriga etoobiya ku noolyihiin dibadday ku aadaan waa ka soo laabtaan xoolo dhaqatada waa galaan waa ka soo baxaan haye xuduud laba kun oo kilomitr ayaan isla leenahay xuduuddaas inaan baabiinaan rabna xataa hayl walaalaan nahay wax noo dhexeeya ma jirto hal baasaboor hal maxaa la yidhahdaa ciidan security iyo hal maxaa la yidhahdaa dhaqaale inaan suusana rabno yurub way suusatay iyagoo labaatan lix wadana oo dagaalkii koowaad dagaalamay dagaalkii labaad dagaalamay haddana france iyo germany adduunka aan iska nimcamaraya walaalihiin wasiirka arrimaha gudaha dowladda ku-meelgaarka ah ee soomaaliya ahna ra-iisul wasaare ku-xigeen ma aanu soo hadal qaadin dagaaladii dhex maray labada dal ee soomaaliya iyo etoobiya xuseen ciidiid intii aanu ku biirin dowladda federaalka ee uu hogaamin jiray ururkii s n a waxa uu ahaa hogaamiye kooxeedkii ugu horreeyey oo ay etoobiya awoodiisa wastay sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii isagoo xilligaasi ay maleeshiyaadkiisu ku sugnaayeen magaalada baydhaba sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya ayaa maanta ku eedeeyey ergeyga gaarka ah ee dowladda talyaaniga ee soomaaliya rafaeli inuu dhinac ahaa isagoo yidhi
ergeyga gaarka talyaaniga rafaeli oo soomaaliya la xilsaaray oo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ah burin raksiga markuu joogay madaxweyne michel bare waxa weeye maxaakiimta dhinaceedu saddex boqol oo kun afar boqol oo kun lacagti dib heshiisiinta oo siinay ma fahmi kartiin sabab talyaana tiina talyaani waa la soo shaqaysay dowladda talyaaniga ma waa rafaeli waa la xisbi kamid ah talyaaniga dowladda talyaaniga saaxiib ah taariikha naga dhexayso masiibadan ka wada meesha wad soomaaliya oo la wada howsha gudoomiyii baarlamaanka ayaa la leeyahay keligii saddex boqol oo kun afur kasoo qaatay yurub inta imaana xamar oo wuxuu la siixa maxaakiimta
hadalka wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya injineer xuseen maxamed faarax aydiid ayaa ku soo aaday xilli ra-iisul wasaaraha soomaaliya cali maxamed geeda uu yidhi ciidamada etoobiya way joogi doonaan inta aan ku filnaanayno xaaladda ammaanka islamarkaasna aan cirib tirayno argagixisada iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya mella zanaawi oo isaguna uga digay dowladda ku-meelgaarka ah in aysan hubayn hogaamiye kooxeedyada islamarkaasna ay ka digtoonaadaan khatarta hogaamiye kooxeedyada kuwaas oo magaalada muqdisho ay u kala xirnayd intii aanay dowladda ku-meelgaarka ah iyo midowda maxkamadaha islaamkuba soo gaarin
ra-iisul wasaaraha etoobiya malaa sanaawi waxa uu sheegay in waddankiisu uu gaaray inta badan ujeeddooyinkii uu ka lahaa soomaaliya mister sanaawi waxa uu sheegay in gobolka laga badbaadiyey khatar xoog ku ahaa khatar xoog leh oo ku soo fool lahayd ammaankiisa በሀገራችን ጀርባ ላይ የተሰካ በቀላሉ የማይነቀል እሾህ በመሆን waxaan wareernay oo aan dhabarka ka jebinnay oo koox isku diyaargaraynaysa in degganaanshala'aan iyo qas ay ka abuuraan ma aha etoobiya oo qura oo ay isku diyaargaraynayeen in ay noqdaan qodax ku taagan oo ku mudan etoobiya laakiin geeska afrika oo dhan waxaan jebinnay intii aanay geysan khasaare ay adkaan lahayd in laga soo waaqsado